dhismaha garoonka diyaaradaha degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug oo dhowaan dhalinyaro isxilqaamay ay bilaabeen ayaa maanta mas-uuliyiin ka tirsan galmudug waxa ay dah fureen wejiga labaad ee dhismaha garoonka diyaaradaha degmada afbarwaaqo ee gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka degmada afbarwaaqo ah abshir maxamuud xasan iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa bogaadiyey dhismaha garoonka waxaana ay bulshada galmudug iyo dowladda soomaaliya ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka
waxaa furan sheerkii waxaa furan qofkii wax sadaqaysanhaya wax kastaa u furan waxaan doonaynaa marka in laga soo qayb galo qof walba wax geysan kara ka geysto ninka cod ku beerin kara cod ku beeriyo nacfi qofka ku beerin kara noogu beeriyo cod ka horna meeshaan waxaan u nimid cabirkii aeroboorka galabta waxaan dhex taagannahay aeroboorkiioo xaaqan oo la geed qaaday ayaan ku daahfuraynaa degmada afar waaqo ilaahay subxaana wa tacaala ah noo suurtogeliyey ayaa mahad iska leh waxaan leenahay dowladda federaalka midda statetka oo madaxweynaha ka yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqoor jaaliyadaha u dhashay deegaanka degmada afarwaaqo muxsiniinta hay-adaha caalamiga ah waxaan leenahay qofkii wax qabsada ayaa wax loola qabtaa galabtay waxaan joognaa dahafurkii waxaan idinka codsanaynaa ciddii tawarcaad nagu daraysa ciddii sheer nagu darsanaysa qaar ka mid a waxgaradka afbarwaaqo ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhismaha garoonka iyagoona u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha garoonka diyaaradaha afbarwaaqo waxaan leenahay nimanka shaqadaas qabtay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa dadka deegaanka u dhashay waa maqlayseen waxaa la yidhi cid allaale ciddii ka qayb qaadanaysa waa u furan yahay xag ganacsi iyo xag tabarucaad iyo xag deegaan intaba inta badda ku nool iyo inta beriga ku nool wixii muslina inay ku nastaan oo yimaadaan oo ka baxaan baanu loo dhisahayaa ma ahane wax kale oo loo dhisahayaa ma jiraan muslimku inuu ku nasto oo kale waxaan soo dhowaynaynaa dadaalka reer afarwaaqo iyo dhallinyarada u soo gurmatay deegaankan
la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha galmudug axmed shire ayaa sheegay in galmudug ay kaalinteeda ka qaadan doonto dhismaha garoonka diyaaradaha afbarwaaqo
waa og jiroo la taliyuhu inuu madaxweyneha ka fogaada maa asagaa ii soo diray golol inaan bahashaa wax ka taago oo asaga wakiil ooga noqdo waana asaga dowladdiisu waana garab istaagaa taa ku bishaaraysta taa haddaan dalkaa isdhaanta idhaahdo waxa weeye meel gabaahiirah in wax laga ukabo oo weliba dad dhallinyara ka ukubaan laguma cusba cusbadii hadda dhac iga baxday marka waana joogaynaa waana joogi doonnaa ilaa dhisato waxaan ku soo gabagabaynayaa intii ka soo qayg gasha allah barakeeyo